إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dab xooggan ayaa maalintii shalay ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada muqdisho magaalada baydhabo waxaa ka jirta cabsi xooggan kadib markii ay ciidamada dowladda federaalk ee halkaa ku sugan bilaabeen inay wiilasha yaryar kufsadaan munaasabad ay diya ku kala qaadanayeen laba beelood oo soomaaliyeed ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka qaramada midoobay ayaa lagu eedeeyey inay abuur halis ku ah wax soo saarka ay ka qaybisay magaalada baydhabo ee gobolka bay webiga shabeelle ayaa laga cabsi qabaa inuu mar kale ku fataho magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya qoysas danyar ah oo ku nool gobolka sool ayaa ka cabanaya biyo la'aan tirada dadka dunida ee u dhintay cudurka korona ayaa kor u dhaaftay siddeetan kun iyadoo waddamo badan laga soo sheegayo inuu cudurku ku laba kaclaynayo intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu door koronaa u diyaargarooba isagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من warkii oo fidsan dab xooggan ayaa maalintii shalay ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in maalintii shalay uu dab ka kacay xaafadda suuqbacaad ee degmada yaqsheed dabkan ayaa waxa uu si gaara u qabsaday goobo ganacsi oo ku yaala suuqa mijiska waxaana la soo sheegayaa inuu baabi'iyey goobo ganacsi oo ku yaala halkaasi wixii khasaare ah ee ku soo kordha waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeenna soo socda insha allah magaalada baydhabo waxaa ka jirta cabsi xooggan kadib markii ay ciidamada dowladda federaalk ee halkaa ku sugan bilaabeen inay wiilasha yaryar kufsadaan faahfaahinta warkaas waa kan waryaheenna maxamed ciise dadka ku dhaqan magaalada baydhabo ayaa wajahaya dhibaato aanan weli horay u arag markii la kufsaday laba wiil oo yaryar midkoodna uu dhintay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey arrintan waxaana gadaal ka soo riixaya hay-adaha ajnabiga ah oo aad ugu badan magaaladaas dadka ku dhaqan magaalada baydhabo ayaa sheegaya in ay jiraan warar magaalada ku dhex jira oo sheegaya in ku dhowaad kun qof loosoo xilsaaray ololahan halista ku ah kuwaasoo jooga baydhabo saas oo kale wali jara beledka shucaac badan oo ka furan beledka laleey ugu yaraan tira siyeed boqol qof ee iyo kajarta oo qowmaluud ee walaagas ma ogolini shacabka ma ogol rabid megal megal kufsado diintana ma qabta gabraba ini lan kufsano binaaw meel raayis ini lan kufsano meel raayis diinta ini lan kufsano banaayana wal adduunka hor unku dhihina megal megal kufsadaa hor ma aragna megal ayaal kufsadaa hor ma aragna walaagaas way ku dambooya wal magaaladan ay kala sugun oo meel raayis meel amni ku nookna shaqay lahayn masaakiinta wal ku badan lahaayeen oo walaasnay faafiyo hay diinta un hatana ni kala ma diin gaal u diin muslim ma ee inay un diinta gaalada hor jeesanaan un dad islaamiyana dad waliba ma raay wadan soo dad ma raay kaniisadan ka dhisan inay muslim ay muslimadu ma raay qaaliga taana dhowaan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee koonfur galbeed ay laba caruur ah ku kufsadeen baydhabo waxaana haatan ay dadka qaar bilaabeen inay caruurtooda kala soo barakacaan magaalada soona gaaraan wilaayaadka islaamiga idriis cabdi dhakhtar oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ayaa guddoomiyaha gobolka baay ku eedeeyey inuu hay-ado shisheeye lacago badan uga soo qaatay faafinta dhaqanka qoomoluudka munaasabaday diya ku kala qaadanayeen laba beelood oo soomaaliyeed ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka tafaasiisha warkaas waa kan waryaheenna maxamed cali aadan munaasabadan oo ahayd mid si heersar ah loo soo agaasimay islamarkaana ay diyo ku kala qaadanayeen beesha colyahan iyo dalxe ayaa ka dhacday degmada salagle ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka taasoo ay goobjoog ahayeen qaar ka mid a waxgaradka labada dhinac beesha coolyahan ayaa horey u dishay wiil ka dhashay beesha dalxe kaasoo ay diyadiisu ahayd boqol neef oo geel ah islamarkaana lagu qiimeeyey lacag dhan konton kun oo dollar kulan hore oo ka dhacay degmada salagle ayay beesha coolyahan ku bixiyeen labaatan neef oo geel ah oo lagu qiimeeyey toban kun oo dollar munaasabadan ayaa waxaa lagu bixinayay intii ka harsaneed diyada wiilka la dilay waxaana ay beesha coolyahan kulanka ku wareejiyeen siddeetan neef oo geel ah oo lagu qiimeeyey lacag dhan afartan kun oo dollar ugu horeyn suldaanka beesha colyahan oo munaasabada ka hadlay ayaa diyada ku wareejiyey qaar ka mid a eheladii dhalay wiilka la dilay maalin aan fogeyn nin beesha talxa ah iyo beesha colyahan baa laba wiil wax yaab hasyeen laakiin qabiil ahaan wax ismoona yeelin nin baa lagu gardarooday oo xinjirkiisa iyo sharaftiisa iyo naftiisa meesha ku baxday waxaana diray beesha colyahan waxaana laga diray beesha reer talxa labadoodan bay ku koobnaatay ilaahay qadarkii ilaahay baana ku mahadsan wax qabaliye ah iyo wax qabayl ah iyo wax xumaanahna labada beelood ma ayna beesha ninkayda ma ayna samaynin ilaahay baana ku mahadsan waxayna u sheeriyeen shareecada islaamka inayna ku jirin qof kaleto dhiiggiisa la daadiyo mahaddaana rabbiga u sugan tahay haddana waxaan wareejinayaa dhiiggii ninka asaga masuunkaa dhintay muslimkaha la gardarshay bilaasawlahaan loo jiray dhiiggiisi waxaanan ku wareejinaynaa inta iska lahayd ee intaan lagu wareejin mahayo insha allahu biiru boqol buu ahaa boqolkii baan rabnaa inaan wareejinno muddadii waan soo dhahnay ninkaa la dilay saddex bilood baa naloo qabtay waana ku mahadsan yihiin walaalihiina way joogaan saddexda bilood way naga dhammaantay maalinta labaad baana maraynaa shalayga inaan wareejino wax yar baa dib ugu yar dhacay insha allahu ilaahayna xukunkiisa ku noqotay xumaan uma jirto insha allahu waxaan rabnaa geelii boqolka ahaa ee walaalaha aynagu lahaayeen ee aanu wareejino asagii oo la lacageeyey geel waa geel wuxuu gooyana waa geel asagii oo la lacageeyey walaayadiina oo nala joogto mahaddaana qayb ka inta u fara badan ayada ay fuulayso oo subtay amnigii su soo dhoweyntii walaaleyntii shareecada islaamka kudhaqankasoo gacantooda miidka ku jirto annaga oo kukii ama hogaankii ahoo la qaadanay baa meesha ku idin ayagoo mahaddaasay leeyihiinoo waa ku mahadsan yihiin haddana waxaan wareejinaynaa jiila isaga ahaa ee boqolka ahaa waxaanan ku wareejinaynaa beesha reer talxa oo saaka uu ina uu hogaaminhayo sheekh aadan ibraahim buulle ayaa maanta ayagana oday u ah asagaana ku wareejinaynaa waa geeli boqolka ahaa sidaasaan kusoo dhaweynahayaa wabilaahi tawfiiq sidoo kale mid ka mid a ehelada oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inay diyada ka guddoomeen beesha colyahan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan joognaa degmada salagle oo maanta u imaanay diyadii maxamed xasan axmed in aan kula wareegno laba beesha talxa oon kala wareegno beesha colyahan diyadii aheed boqol halaad oo ah xashiga shan boqol oo doolar waxay noqotay konton kun labaatan halaad oo rafiso ah horbaan u qaadanay waxaa noo hartay afartan kun oo u dhasata sideetan halaad caadadana maanta ayaan qaadanay marka way maadsan yihiin qabaa'ilka soomaaliyeed ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku nool amni iyo kala dambeyn lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka qaramada midoobay ayaa lagu eedeeyey inay abuur halis ku ah wax soo saarka ay ka qaybisay magaalada baydhabo ee gobolka baay wariyaheenna cabdulaahi yaasiin jaamac soomaaliya ayaa inoo haya qodobkaas hay-ada shisheeye oo ka howlgala magaalada baydhabo iyo deegaano kale oo maamulka koonfur galbeed ka taliyo ayaa waxaa lagu eedeeyey inay beeralaydu u qaybiyaan abuur aan sax ahayn abuurkani ayaa ah mid aan waxtar lahayn islamarkaasina shaqada beeralayda ka dhigaya mid aan miradhal ahayn ganacsada khaalid cumar oo ka mid ah soomaalida qurbajoogta ah muddooyinkii ugu dambeeyena ku sugnaa magaalada baydhabo ayaa waxa uu arkay abuurkani beeralayda la siinayo kaas oo ay hay-adaha shisheeye dhiibayaan wuxuuna wax la yaab le ku tilmaamay in beeralayda la siiyo wax aan faa'iido lahayn hadda baydhabo intaan joogo muddo waxaan joogaa shan bilood ah waxyaabaha bracticada aan arkay waxaa ka mid ah shan bilood baydhabo meel uguma dhaqaaqin hay-ada ayaa waxay qaybiyeen abuur sagaashan iyo shan mitrik tan oo hay-adaha un-ka ah abuurkii waxaa la siiyey dad abuurkii markaad soo qaadid waa wada duleelaan qaab abuur uma samaysan uma diyaarsana that's number one hay-adaha shisheeye ayaa waxay ka shaqeeyeen qaxootiyeyn iyadoo iskadaa dadka danyarta ahe kuwa dhaqaalaha haysta xataa xaasaskooda iyo caruurahoodu ay tegayaan xeryaha qaxootiga amaba barakacayaasha si hay-adaha loogu gacan hoorsado kan waa mashruuc aan dhammaan lahayn oo muddo dheer soo shaqaynayay ganacsada khaalid cumar ayaa waxa uu ka waramaya waxyaabaha uu arkay ee arrintaasi la xiriira qofka marka markuu tuuladiisa ka yimaado haddii tuuladiisa dib loogu celin lahaa meesha wax lagu siin lahaa lagu training gareyn lahaa xoolihii uu ka soo tegay iyo beerihii uu kasoo tegay dib loogu celin lahaa horta qofkaasi meeshan qaxooti kuma ahaan lahayn dhulkiina ma soo faarujin lahayn wax soo saarkiisina wuu kordhi lahaa laakiin markii xagga uu ka soo tago ama kii runta ahaa iyo kii beenta ahaa nin walba inta buushash inay ka wada dhistaan ani waxaan ogahay hadda dad badan oo magaaladan guryo ku leh ama hanti ku leh qaarkood businesska ay haystaan ama ganacsiga ay haystaan la dareemi karo haddana xaasaskoodii ama dhal- ilmaha ay dhalaan ay buushashka u dirayaan waxaa runtii waa wax aad u xun barbaarin xun waay runtii oo aad runtii sometimes aniga aadaan ugu ilma waxyaabaha qaarkood aan meeshan ku arkaayo meelaha ay ka shaqeeyaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu waxaa ka howlgale hay-ada shisheeye kuwaas oo ka shaqaynaya dhibaataynta qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed webiga shabeelle ayaa laga cabsi qabaa inuu mar kale ku fataho magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya wararkaan ka helayno magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa ku waramaya in qoysas badan ay saacadihii lasoo dhaafay isaga barakaceen xaafado ka mid ah magaalada xaafadaha ay sida aadka uga barakaceen qoysaska waxaa ka mid ah laanta dhagax jebiska oo ka tirsan xaafadda xaawataako dadka ku nool magaalada beledweyne ayaa wajahaya culaysyo badan iyagoona ka cabsi qaba inuu ku soo fataho webiga marar badan oo hore ayuu webiga shabeelle fatahaad ka geystay magaalada beledweyne mana jirto cid ilaa iyo hadda wax ka qabatay oo ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalka qoysas danyar ah oo ku nool gobolka sool ayaa ka cabanayo biyo la-aan faahfaahinta warkaas waa kan waryaheenna cabdisamed cabdulaahi qoysaskan oo ah dad danyar ah ayaa waxa ay sheegeen inay ku dhibaataysan yihiin deegaan lagu magacaabo galooley oo u dhow degmada buuhodle ee gobolka sool dadka deegaanka ayaa sheegaya inaysan haysan waxyaabaha nolosha asaasiga u ah sida biyaha caafimaadka iyo waxbarashada waxayna sheegayaan in dhibaatooyinkaas ay muddo sannado ah la nool yihiin rabnaa inaannu ka hadallo magaaladan baahiyaha ay leedahay oo ay ugu horreeyaan laba arrimood waxa weeye marka koowaad waxa weeye qaybta caafimaadka waxa weeye m c h magaaladu male iyo waxaan u baahnay biyo meeshan biyo male baraago waaweyn oo maaragtay biyaha lagu kaydiyo male ceel maaragtay loqoto ceel qodaal ah oo maaragtay laga cabo male waxaan ku qabnaa baahi aad iyo aad u badan waayo meeshu ma laha wax dhakhtar la yidhaahayo wax farmajira mujtamac badanna waa degan yahay baahida aannu u qabno waxay tahay gabadha naga foolata inta aannu la sii ordayna iyo inta kharash loo raadinayo inta hawlo loo raadinayo ayaa ama dhiigbaxa u dhintaan ama hawlo badan ay nagala soo dirsaan muddada ilaa saddexda sano ilaa afarta sano imanka sii gelaysa baahida hadda noogu weyn ee na haysa ee aad iyo aad noogu weyn waa caafimaad biyo iyo waxbarasho hawsha haddeer noogu culus ee nahay si aannu muslimiinta ka codsanaynaa deegaanada ay ka taliyaan maamulada la shaqeeya sheeyaha ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin kuwan la mid ah iyadoona dadweynaha degan deegaanadaas ay ka cabanayaan in canshuuraha laga qaado dadkooda aan waxba lagu qaban halka warkaasaad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina tirada dadka dunida ee u dhintay cudurka korona ayaa kor u dhaaftay siddeetan kun iyadoo wadamo badan laga soo sheegayo inuu cudurku ku sii labakaclaynayo dhimashada koronafirus waxay diiwaangelisay tirooyin cusub isagoo ku sii luga fidsanaya wadamo dhowr ah uu ka mid yahay meksiko wasaaradda caafimaadka ee meksiko ayaa shalay ku dhawaaqday diiwaangelinta dhimashada shan boqol iyo afar ruux halka uu xanuunku ku soo ritay shan kun sagaal boqol labaatan iyo sideed taasoo tirada guud ee dalka ka dhigaysa konton iyo sagaal kun lix boqol iyo toban iyo shan boqol afartan iyo sagaal kun toddoba boqol soddon iyo afar caabuq ah wasaaradda arrimaha dibadda ee jarmalkana dhankeeda waxay shalay oo jimco ahayd kaga dhawaaqday magaalada baarliin inay karantiil afar iyo toban maalmood ah ku samayn doonto dadka safarka ah ee waddanka soo gelaya laga bilaabo maanta oo sabti ah arrintan ayay sheegtay inay sabab u tahay kiisaska korona oo dalka ku sii badanaya kun qof oo safar ah ayaa laba toddobaad gudahooda jarmalka looga helay cudurka korona dalka koonfur afrika wuxuu safka hore uga jiraa wadamada uu cudurka halakeeyey iyadoo dadka uu soo ritay ay kor u dhaafayaan lix boqol oo kun afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay koonfur afrika waxay diiwaangelisay saddex kun saddex boqol sagaashan iyo sideedkiis oo koronafirus ah iyadoo tirada guud ee bukaanada ay gaareen lixdan iyo saddex kun saddex boqol soddon iyo sideed xaaladood waxaana la diiwaan geliyey dhimasho cusub oo gaaraysa laba boqol labaatan iyo shan qof taasoo wadarta guud ka dhigaysa laba iyo toban kun sideed boqol afartan iyo saddex koonfur afrika waxay hogaaminaysaa wadamada afrika marka loo eego tirada dhaawacyada iyo dhimashada cudurka ayaa sidoo kale farabaas ku haya wadamada baraaziil iyo maraykanka inkastoo maraykanku uu ka gaabsanayo wararka korona dhimashada guud ee dadka maraykanka waxay maraysaa boqol toddobaatan iyo sagaal kun iyo laba boqol warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa nagaynta